kusoo dhowaada barnaamijkeennagoo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo waxaanu kusoo qaadan doonaa barakacayaashii dib ugu laabtay deegaanadoodii wakhtigii ay roobabka curteen tiradoodii intay la eg tahay iyo deegaanadii ay ku laabteen waxaana barnaamijka maanta igala qayb qaadan doona samow oo ka mid ah horjoogyaalka kaamamka ku yaala magaalada baydhabo samow daahir iidin maybaa arrintan ataa nimantan barakacayaalkun ee biladkun baydhaboha deeri xaan oo lanagaay riidlangnagii tiradiyo lama boqol iyo afartan qoys ama la diirase riidnagowka tirada tirada guud ee dadka bogtaale oo biladkun kooyan tiradii qaxooti ahaan tirada dadka bogtaale ee gudaha wadanka ka bogtaan tirada naqati qiyaastii oo meelo meel qoys ama naga markii kaamanka dhangaska dardar
mahaani hore horaan unroogi mise haan hada riidkunkooy kulli markii la iska dara iyoo dhan madi layska dara Ah, guud ahaan iyoo dhan madi layska dara may diirayaana lama kun isiyeedool lama kun isiyeedool qofod Mm.
oo badan ku yaray nimanku badan wali ku warqabnay eh, iniyo diiwaan galanaayeen qaxood eh, barakacayaal deeraw tumay afar kun iyo wamaazaada oo bogtaale inii bay dhow hadeereen waktigii iyo oo- oo dadka intii gukon qobna koor oo dadka beeroynagnagan hoo tumay afar kun iyo waldheer joogday lama kun iyo afar boqol lay naqatay inta eg naqdeen dadkaas intaas dho een dadkii beeraley aan badanaayeen madii roob qubadi oo roobkii walaa qubadi dadkoo bershay maarne iyoba maarne kasyo dhudhuumadeeno beerasho nagadeen Mhm.
dadkoo bershayna waa la nagi waay haani la nagi horta meelma deerinay seedeenba hore haka nagadeen Haani- sababta mayd haani la nagi meelma deerinay hore aan haka nagadeen dadka bersho haanahun gurweydiiso haanana may buu ahaa dhibasheenahay haani la nagi gurweydiiska hay iyoba kasyo iyo haka nagadeen haani laakiin dhibkasheeni maaba iyo hormahakanagane goobtoo beero haku uursa qalbasheena abuura beerogya abuurena abuurkii madi walaayar habahaya oogi abuurkii walaa oogi oo oga oogi madina kalaha enjegi macnaha roobka lama roobka lama roobo roobka kii hor kakanamad konag ee may jaray oo beerodhan kubciyow oo korhan qaadow kii nagyahay roobkii nagyahaya waayeen maaba hadda inanidiyo nooba roobkii lamaadba waaye beerogeba enjegen iyo halugaayno kabalaangayno lugaha ka biigaladeenoo hadhamadeenga kooyen laakiin tobiya afar kun geemare lamada kuwan haddii kiin sheegahay tobiya afarta kun san roogti lamada kuwanta koyti guud ahaan hooban iska dara labaatan iyo maasaad kun had roogto oo bogtaal eh bogtaal ee haa eed bogtaalan ee markuun dhibaatooyinkun intun dhan oo adaati sheegday oo bogtaalo nagiinid la waayo hang naqdeen deegaanadiyo on naqdeen nin sheego korte
ha deegaano badan aan nagadeen mayba kumid ee een ooflow ooflow madana kalaa hal tuuluma ah ooflow mayba ku koobantaa sida barbaare kumid ee gurguud shabeeloo kumid ee een tuulooyin badan oo ilaa iyo labaatameeye eh iyo kumid eta een tuulooyinkan hooskooyo qasa dheere yaa kumid eta oo iyoona badanku in ilaa iyo furwa ka jarta mayba ka jarta een buuleedoya ka jarta raamadoy tuuleroo ka jarta een mayba kala jarta tuulooyinkan iyoona hooskooyo degmada een dinsoor oo kumid eta koban oo kumid eta een een tuulilan magaasha leerow een kumid eta magaasha leerow gurbaan een kumid eta raaxoole iyo kumid eta ada lugaan kusoo koyon laakiin ugaraan ada qansar dheere oo hoos kooyaas ugaraan labaatan tuule iyo diinsoor oo hor kooyaas ugaraan ilaa iyo afartan tuule yaa ma aragnay kumadeyn iyo gobolkan een, baay tuulooyinka kula dhow oo ka gadaan waayahay dadka markiiyo roobka qubadi markiisu roobka qubadi oo beeroogii walaago ama walayin lisaree waroogini biyi galeen dadka markiiyo nagadayen wal abuur e oo lisii iwalyo kamaarayan nololyo intii falka iyo abuurka laka jara jareena wal hay-ado insheenan dadka bogtaale redag nagaday n isayadan leerow world vision i aago em yaalamaado bir walda dhaqaaqa muujiyeen abuura dhiibeen abuur oo may dhiibenaa ilaa iyo maaragna xataa abuur qudaareen dhiibeen oo soddon soddon garaame abuur oo misage ee la siiyey dadka beesado yara la sii hanu raashin ee la sii walow awoodi waayey in baabuur la saaro fidmeediyo ku tabeen baabuur la kajiyey laakiin may la sii raashin ilaa iyo abuur ya la sii abuurkii madi la sii nagadeen beerogya seedeen beeroge madi abuureen ada abuur haddee hoob la abuuray abuur biinin hayn walma taraa beeroge war abuuri nankii oo beertis ku noolaytay biilay kasurnayti roobkun ilaa yiri kishanlay kahirnayti roobkii nagyahay hobon koyna maysuu biye waayahay maadaama dadka qaxootiga tiradiiyo labaatan meeyi iyo hodhodho adaga sheegdee unina tumiy afar kun una ku wargabna nambarka naqadinuisa iyo lama kun iyo afar siyeed boqol meelogaas haan ha nagadi oo markii bahaan kubacdi ha nagadi oo baydhow ha deeri meeqa haan hata ha nagadi leeb haan lamada kun siyeedka boqol ana kiin sheegahay haani hor rogi maba kiin ka darneeb tirada adi iin fahgne kaale kulli ha nagadeen kulli ha nagadeen walma ha hirneba
waayahay beeroogi oogingay erti kulli isku mida deegaanada dhan beeroogi oogeyna dadkii bogtaalahay ha ku wada tabeena mise wal raje e wala jar oo hata lukuyaaba markii beergooymaanka la deere berjo ini reedan nagadaan tan kalena qoysaskii guuri may ku yaaba ini hasyal gooyan hanuuna beero lahakareebi hanuuna beledka hanbehen siiyo nolol maalmeed markii oo helaan inti walanku ku dhiibaan si dadkaas intii hoolo beero ka jaraan sii noolaadaan qoysaska shal-iin deegaanada nasaaliyiin qoysas shaliyiin madana kalaa qoysas oo may jaree hasalgooy iyo qoysas oo walbaanka damboynaba ada meel madada lan unagoo ada dhalay madada ku tabta falaas tuulaha ku tabta falaas unagi hooba walisu kuloolada baadana meeliso ahnan ku tabana waladan ku tabaas ma leehe maaba hadda ayna horaa ku bahe en nimantaana leeya deegaanadana shal-iin laakiin deegaanada intay foolan abaarsatay dhulka enjeg hagalay iyo intii oo maaragnay hata walaa haysata madi afarna dhaka meylo kumid eh madhonhan wala haysadan
waayahay ada aragtida tiidaa marka ada fiirida bogtaaline markuu reed naqoy markuu hanaqoy leeta walhaaye diiwaan rasmi ah oo isin dadka inta ada ku warqabta dadka bogtaale oo yo ku qoranyiin tirada nagati oo qaxootiga eh oo adablaagi jaraan i beeroogi dhatiyo ihaan hata roogan oo wuxuu tigid nambarka labaatan iyo hodhodhooda kun kumid e kumid e i haani nagaday waana hanagdi sideedaas qiibood diiwaanku kooban wal helo kore oo laku ogaada dhaqdhaqaaqa dadka bogtaale oo weli ka leeyiin deegaanadu
may bajare dadka tiradii nagati tiradii madi anaha kutaba tiradii nagati tira kubadan kubahadi kuway ahayd yarabtun yarabtun yarabtun en kuwardamboyti iyo in kuwardamboyti iyo oo hagalaasa lama boqol isiitun wafood oo lugaayeen birshoo lugaage kafa feegamaan yarabtun yarabtun en kuwardamboyti tiradii nagati dad ibad shooba un koyna oo iska dhejii beeroge inta yar oo maarna haysadeen oo abuurna haka dhekadeen haani nolola ka ka reebeenna abuur ka dhekeen oo ibadyoona meelahan ku tabna koy bogtaal galgalbadyoon sheegno yaa hataha bogtaale hataa daleer waaya inka damboyntii erakorne dadkii ma nagan wali nagadii i wali kooy jinley wata mayba dheer weliba inta hadi kuhoysoo dheer wamaazaad eh dhegaystayaal barnaamijkeeni wadaag halka ayaynu kusoo gabagabeynaynaa waxaanu kusoo qaadanay barnaamijka maanta barakacayaasha dib ugu laabtay deegaanadooda tiradooda intay la egtahay iyo weliba goobihii ay ku laabteen waxaan idiin soo jeedinaya anigoo mukhtaar sheekh aadan dalmar inta barnaamijka mid la mid ah aynu ku kulmi doonno waxaynin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo